alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmuminiina walmuminaat waxaynu ku soo jirnay tafsiru suurati huod ayaynu ku soo jirnay waxaynu joognay aayadda boqol ee min suurati huod labada aayadood ee ka dambeeya laqbadii koowaad baynu marnay laqbadii dambana waa inoo dhinnay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ummadaha gaalada ah ee la halaagay inaan u dulmiin oo ilaahay cid ma dulmiyo laakiin iyaga ayaa naftooda dulmiyo ku xadgudbay oo ku tacadiyey halaagga la halaagay iyo cadaabka ku soo degayna waa abaalmarintoodii wax ka mida oo adduunyada loogu soo dedejiyey cadaabkii aakhirana waa u dambeeya waxyaalaha isku hallaynayeen ee ilaahay ka soo hadhay ay caabudeenna wax allo waxay u tareen ma jirin waxaa lagu magacaabay aaliha inay yihiin kuwa ay caabudayeen yacnii aaliha xaqa may ahayn laakiin waxay ahaayeen aaliha baatila waayo ku kastoo la caabudaa bixaqin aw bibaatil waxaa la yidhahdaa ilaah laakiin ilaaha xaqaay waa allahoo qura cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday marka kuwan aalihada ah ee allah ka soo hadhay waa qaar baatilah oo ay caabudeen oo ay ku caabudeen bibaatil halkaa waxaa kaaga soo baxaysa erayga ilaah macnihiisu inuu yahay bimacnaa macbuud kutub luqana si ay qoraysaa waa saas inuu ilaah yahay macnihiisu macbuud waa ficaal oo mafcuul looga jeedo saas aawadeed haddaad kutubta luqada soo saarto hadday qaamuuska tahay hadday lisaanka tahay hadday markaa kutubaha kale ka horreeyey tahay waxay tilmaamayaan ilaah inuu yahay macnihiisu macbuud inuu yahay saas aawadeed tafsiirka ay qaar ku fasiraan oo ay yidhahdaan ilah waxaa looga jeedaa bimacna alkhaaliq ama alqaadiru cala alikhtiraac ka kari kara inuu wax abuuro ayaa la yidhaha ilaah dee mushrikiintii ashyaadan caabudaysay umay qabin waxaanay caabudayaanee allah ka soo hadhay inay wax abuurayaan oo cirka iyo dhulka iyo nafahooda inay abuureen iyo dadka inay abuureen umay qabin waxay aaliha uga yeelanayeen cibaadaday caabudayaan waana garanayeen inay waxba abuurayn abuurna ayna awoodeen inay wax abuuraanna aynay kari karin way garanayeen laakiin waxay u caabudayeen iyagoo isle ilaahay ha ydiin dhoweeyaanoo waasida ka dhigta sidoo allahba uu yidhi waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaaa maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfaa yacnii kuwii ilaahay sokadii yeeshay aaliho waxay odhanayeen maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno mooyaane inay ilaahay noo dhoweeyaan dhoweyn keliya ayaan u caabudaynaa muraad kalean u caabudaynaa ma jirto bas waxay ka rabeen waasita inay rabbi u dhoweeyaan bay ka rabeen inay ilaahay agtiisa uga shafeeco qaadaanna way ka rabeen wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah waxay caabudayaan ilaahay sokadii waxaan anfacayna oo waxba tarayn aan dhibayna ayay caabudayaan waxaynay odhanayaan kuwaas ilaahay agtiisay nooga shafeeco qaadayaan marka maxay ka rabeen rabbi agtiisa inay uga shafeeco qaadaan iyo inay ilaahay u dhoweeyaanoo waasito ay ka dhigtaan muraadkoodu saasuu ahaa allah wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum maanu dulmiyin waannu cadaabka ku soo rognay yaanu halaagnay wax dulmiyo aanu ku samaynay ma jirto walaakin dalamuu anfusahum ha yeeshee waxay dulmiyeen oo ku xadgudbeen nafahooda yagaa nafahooda ku tacadiyey oo dulmiyey dulmiguna waa wadcu shayi fii hayri maxallih shayga inaan maxalkiisii ama mawdiciisii uu ku habboonaa aan la dhigin ayaa dulmi ah famaa aghnat canhum yaga xaggooda kama deeqinoo kama anficin ama kama daaficin aalihatuhum ilaahyadoodii ashyaadii ay caabudayeen xaggooda kamay daaficin ama kamay anficin ama kamay tarin allatii aalihadaa laga sifaynaya taasoo yacnii aalihadaasoo yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayeen min duuni illaahi ilaahay sokadii ay caabudayeen ama xaal ay ahaadeen ilaahay cidaan ahayn ay ahaadeen oo rabbi ay ka soo hadheen oo ilaahay hayrkii xaalay ahaadeen ay caabudayeen wax alla waxay ka anficeen ma jirto oo min shayin shay ah shaynaba kamay anficin xataa cadaabkii kamay khafiifin waxba kama dhimin uma sahlin shiddadii adaygii u lahaa xataa khafiif ugama tarin lammaa jaa'a amru rabbik waxa aalihadoodaasi ka anfacday ma jirin markuu u yimi amarkii rabbiga oo cadaabka ah waalamru biihlaakihim waa cadaabkoodii lamaadana waxaa loo jeedaa bimacnaa xiina waa darfiya wamaa zaaduuhum umay kordhin kuwii la caabudayey kuwii caabudayey umay ziyaadino umay kordhin laba damiir baa ku jira sidaynu xalayba sheegnay midna waa waawga midna waa damiirka haada miimku waa calaamatun liljamci marka damiirka waawga ee faacilka ah wuxuu u dhacayaa macbuudiinta la caabudaayey damiirka haaduna wuxuu u dhacayaa kuwii caabudayey wamaa zaaduuhum umay kordhin kuwii la caabudayey kuwii caabudayey umay ziyaadin ghayra tatbiib khasaarayn waxaan ahayn iyo halaagis waxaan ahayn innaba umay kordhin waxaa laga fahmayaa inay khasaarayn u kordhiyeen dee ashyaadanna waxaa la yidhi wax allo waxay anfacayaan iyo waxay dhibayaan toonna ma jirto wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan dhibayna anfacayna haddaynay waxba dhibayn say khasaarayn ugu kordhiyeen iyo halaagis aayad kale allah wuxuu ku yidhi yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcih wuxuu caabudayaa mid dhibtiisu ka dhowdahay waxtarkiisa marka waxba dhibi maayo iyo dhibtiisaa ka dhow anfacaaddiisa say isu waafaqaysaa jawaabtu waxay tahay siday ahlucilmigu sheegeen daata ahaantooda laftoodu waxna dhibi maayaan waxna anfici maayaan laakiin cibaadada la caabudaya waxay sababaysaa inay waxa weeye halaagsamaan kaannahu cibaadada ay caabudayaan maadaama ay u sababtay khasaaraha iyo halaagga iyo cadaabkaas iyaga laftoodu sababta inay wax ku leeyihiin walow iskoodba yayna u keensaneen marka khasaaraynta waxay ugu kordhiyeen cibaadada marka ay caabudayeen ayaa kaannahu nooc tasabubi uu ku jiro waayo ashyaada la caabudayey dhammaan waxa u wada qurxiyey shaytaan cibaadaduna xaqiiqatan waxay u dhacaysaa shaytaankay u dhacaysaa saas aawadeed waatuu cumar bnu khataab ku fasiray taaguutka in looga jeedo shaytaanka faman yakfur bialtaaguuti wa yu'min billaah cumar bnu khataab wuxu uhi radia allahu canhu wa ardaah altaaguutu huwa ashaytaan alimaam ibnu kasiir markuu aayaddaa fasiraya suurat lbaqara wuxuu odhanayaa tafsiirka uu ku fasiray taaguutku inuu shaytaanka yahay cumar ku fasiray radia allahu canhu wa ardaah waa qawiyun jiddan aad bay qawi u tahay waayo cibaado kasta oo la caabuday cid ilaahay ka soo hadhay lagu caabuday cidda u qurxisay waa shaytaan culamada qaarkood waxay yidhahdaan min xaysu suura cibaadadu waxay u dhacaysaa ashyaa badan oo mutacadid oo kala duwan oo midbaa dhagax caabudaya midbaa geed caabudaya midbaa jinni caabudaya midbaa insi caabudaya mid baa ashyaa kale caabudaya mid baa malaa'ig caabudaya laakiin xaqiiqatan cibaadadu waxay u wada dhacaysaa shaytaan min xaysu alxaqiiqa waayo isagaa musayin ahoo u qurxiyey isagaa manaaficda qaarkood iyo waxtarada yaryar qaarkood u samaynaya adduunyada ah oo uu doonaayo inuu ku kediyo rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila ma shaaa allah marka istimtaaca insigu jinniga ku samaynaya maxay tahay ee uu ku raaxaysanayaa waxaan buu u qurxinayaa waxyaalaha qaarkood buu u sahlayaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu manaafica adduunye u sameeyo waxaa dhici karta hadday cid isqabtaan inuu ciddu u dureeyo ya waa manfaco yaroo u anfacaayo isagii waxaa dhici karta inuu xoolo u soo xado isagoo gaajaysan baa dhici karta inuu raashin u soo xado inuu biyo u soo xado isagoo markaa khatar ku sugan baa laga yaabaa dee inuu qaado shaytaanku meel kala geeyo shaytaanku waa dhici kartaa intuu qaado qofka inuu la duulo dadka qaarkooda awliyaau shaytaana bay dadka qaar waxay moodaan inay yihiin awliya ilaahay ashyaadani karaamaad uga dhacayso markaasay leeyihiin hebel gaadhiga ma raaco gaadhigana wuu ka dheereeyaa ama ay odhanayaan hebel waa ahlu khatwa ahlu khatwa waa maxay adduunyadu waxay uga dhigan tahay hal tallaabo hadduu doono tallaabada intuu halkan ka qaado ayuu marka waxa weeye tallaabada labaad wuxuu dhigi karaa maka mana aha wax mar iyo laba ka dhacaaye waaba ahlu khatwa oo martabadaasuu joogaa tallaabada hadduu doono waa dheerayn karaa hadduu doona waa gaabin karaa adduunyada darafkeeda kalu hal mar dhigi karaa waa ahlu khad way ku leeyihin ya oo taloo nebigii abubakar ahlu khadwaha miyaynay gaadhin ciddan ahlu khadwaha lagu sheegaya waa cid markaa ka fadli badan miyaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar xaygodka abeesooyinka leh saddexda habeen iyo saddexda maalmood qaaru thawr ugu jireen markay gaaladu raadinayeen oo ay gaalka ula ballamayeen si uu markaa u dalmariyo nin gaaloo cabdullaahi bnu urayqid la yidhahdo dalyaqaan ah ayay heshiis la galeen oo yidhahdeen labada gaadiid labada tuldood ee rakuubada ah noo hay soo daaji saddex habeen iyo saddex maalmood annagaa ka gabanayna meel baynu isugu imanaynaa ku ballamaynaa intaana soo daaji kharashka intaa leeg baanu ku siinaynaa markaad negayso madiina nin dalyaqaan uu ahayo dhulka aad u yaqaana dariiqii aan dadku aqoon buu yaqaana ninkuna muslim ma ahayn gaal buu ahaa laakiin waa nibay ku ogaayeen inaanu iibsanayn ila waa lays iibsadaan inaanu iibsanayn gaaladii xoolay lulayaan yagu muqdir yaroo kooban bay kula heshiiyeen laakiin gaaladii waxay leeyihiin cidda markaa waxa maxamed ama abubakar ama labadoodaba madaxooda keenta waxaa la siinayaa geel intaa iyo intaasa carabtana geel haddii la sheego waagaas dee dhereerka uga soo daadanaya waxay ahaayeen waxay ugu jeclaayeen waxay helaan ya marka haddii la yidhi yacni mid walba waxaa la bixinayaa magtiisaa la bixinayaa geelaa la bixinaya dee muu ibsano mu odhan war halkaasaan marinayaa ee bal laga daba kaalay oo markaysaga maxaa markaa halkaa marayo ya yani markaa naqaqabta dariiqaasaan marinaya wax sira ma bixin low kaana alamru bitamani haddii umuuruhu tamani ahaan lahayd ninkaas inuu islaamnimo ku dhintaan u jeclaan lahaa laakiin ma dhicin ninka xaaladda caynkaasa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar kaxeeyey gaaladii aan u sheegine ka qariyey dariiqa aynay dadku aqoonin mariyey muqdirka yare lacagtaa kula heshiiyey madiinana sidii ku geeyey kala soo noqday ma islaamina waxa leeyahy gaalnimu ku dhintay almuhim nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar waxay u mareen dariiqa sida dadku u maraan inta maalmood ay dadku sii socdaan oo kale ay sii soconayeen iska daa in la yidhahdo adduunyada darafkeeda kaleu tallaabada kala dhigi karaaye makiya madiine muqdurka isu jirto waa la garanaya waa afar boqoloo kilomitr iyo qadar weeye waxay u dhici weyday tallaabada inay dhigaan xagga kale ay rafaadka u mareen god abeesooyin leh ayay saddex habeen iyo saddex maalmood u haydeen abubakar markaysaga god walba uu gufaynayey si aan markaysaga uga soo bixin bahal almuhim waxaa laga tilmaamayaa shaytaanku waxaan uu qurxinayo iyo waxyaalaha yaryar ee uu dadka tusaayo ashyaada noocaasu wuxuu ugu kordhinayaa khasaar ugu kordhinaya allah wuxuu yidhi wakadalika akhdu rabbik saasoo kalu ahaaday qabashada rabbiga idaa akhada alqura markuu qabto magaalooyinka bimacnaa ehelkooda qabto wa hiya daalima waalxaal hiya magaalooyinku daalimatun ay xadgudubtay waxaa loo jeedaa ehelkeedu ay xadgudbeen qaryooyinka la qabanayana waxaa laga tilmaamaya ehelkooda in la qabanaya laga tilmaamaya cidda dulmigu ka dhacayaana dhismayaasha ma ahee dadka ku nool weeye marka waa min baabi alisnaad ila almaxal wa iraadat alxaalli maxalkii baa loo tiirinaya loo isnaadinayaa ficilkii dulmiga ahaa oo la leeyahay way dulmi samaysay waxaa se loo jeedaa ehelkii ku noolaa baa dulmiga sameeyey ina akhdahu aliimun shadiid ina akhdahu qabashada ilaahay uu cid qabtaa markuu doono inuu cid qabto aliimun waa xanuun kulushahay shadiidun waa daran tahay oo ciddaa qabashadu ku dhacday aad yo aad bay arrinkaasi u xanuujinaya ina fii dalika laaaya ina fii dalika kaa la soo sheegay waxaa ku sugan la'aayatan calaamad wax lagu qaato ayaa ku sugan aaya waxaa looga jeedaa calaamadda liman khaafa cadaaba alaakhira waxay aayadii ugu sugnaatay liman khaafa kii ka baqa oo istiqraarka lagu tacalluq siiyo la'aaya iyo liman labadaba ama nacti la qadaraayo lagu tacalluq siiyo aayaddaasoo kaa'inatan u sugnaatay liman khaafa kii ka baqa u sugnaatay cadaaba alaakhira cadaabka aakhiro ka baqa idaafadu waa bimacnaa fii waa cadaabta aakhiro gudaheeda ku sugnaanaysa dalika yowmun majmuucun lahu nnaas dalika kaasi waa maalinta aakhire yowmun waa maalin maalintaasoo majmuucun lasoo ururinayo lasoo kulminayo lahu ay lilyowmi maalinta loo soo kulminayo loo soo ururinayo liajli alyowm annaasu dadka loo soo ururinayo ama laamka la yidhaho wa bimacnaa fii majmuucun la soo ururinayo lahu ay fiihi gudihiisa annaasu dadka la soo ururinayo annaasu waxaa lagu rafciyey bimajmuucun majmuucunna waa cala alxikaaya inuu godnay wadalika yowmun kaasi waa maalin maalintaasoo mashhuudun la xaadirayo oo khalaa'iqdu dhammaantood ay xaadirayaan yashhaduhu kullu alkhalaa'iq khalaa'iqda dhammaantood baa xaadirays wamaa nu'akhiruhu ma dibdhigayno maalintaas ama ma dibdhigayno abaalmarinta ila liajalin ajal daraaddii mooye wax kale u dibdhigi mayno ay ila liinqidaa'i ajalin ajali inay dhammaato daraaddeed mooye wax kale uma dibdhigayno mudda ay dhammaato ajal waa muddo la xadiday ajalkaasoo macduudin la tiriyey yowma ya'tii laa takallamu nafsun ila biidnih yowma ya'tii maalintuu imanaayo ay huwa ay hawluhu shiddada cadaabkaasi ay imanayso iyo dhibaatooyinka maalintaasi uu imanayo laa takallamu nafsun ay laa tatakallamu hadli mayso nafsun nafna hadli mayso min baabi xadfi ixda taa'ayn ila biidnih xaal axwaasha ka mida ma hadlayso xaal ay tahay mooyaane maqruunatan biidnih idanka ilaahay mid ku lamaan xaal ay tahay mooye xaal kale nafna ma hadlayso fa minhum shaqiyun wa saciid fa minhum waxaa ka mid ahaaday khalqigii shaqiyun mid hoogoo guuldarraystaa ka mid ah wa saciidun iyo mid liibaanay ayaa ka mid ah ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qasaskaa laynoo soo sheegay inay ku sugantahay cibra qisooyinka in lagu cibro qaataa loo baahan yahay iqra' ataariikha id fiihi alcibar dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar taariikhda akhri waayo cibrooyin baa ku jira dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar waxa lumay dad aan markaa wixii dhacay iyo akhbaartii aan ogayn war moogaa daran qasaska qur'aankana waxaa loo sheegaa in lagu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ina fii dalika la aaya daada ismu ishaaruhu xagguu u dhacaya wuxuu u dhacayaa madkuur buu u dhacayaa ka la soo sheegay ka la soo sheegay hoosta wuxuu ka yahay toddoba qiso oo laynoo soo sheegay waa toddoba qiso oo qiso walba laga warramaayo nebi la soo diray iyo qowmkii loo soo diray iyo beenintii ay beeniyeen iyo halaaggii la halaagay cadaabkii adduunya inuu ku dhacaa laynoo sheegayey kadibna waxaa laynoo sheegaya cadaabkii aakhirana inuu u dambeeyo marka labadii cadaab mid waa dhacay midna waa dambeeyaa marka qasaska toddobada ah waxaa ku sugan wax lagu cibro qaato waxay ugu sugan tahay cidda ka baqaysa cadaabka aakhiro oo markuu ogaaday cadaabkii adduunyo inuu ku dhacay ayuu wuxuu garanayaa cadaabka aakhirana inuu isaguna dambeeyo oo ilaahay awooday inuu adduunyada cadaab ugu keeno xataa kuwii kibra ee xoogga istaawiyey ee islahaa waa xoog badan tihiin samuud iyo caad iyo fircawnkii kibray iyo cidda halaagtay oo cadaabkii adduunyada ku soo dejisay qaadirna wuxuu ku yahay aakhiro cadaabkeedana inuu u keeno cadaabka adduunye ama cadaabka hore wuxuu ku tusinayaa cadaabka dambe ama cadaabka aakhiro oo dadkoo dhan haddii wax lagu cibro qaata ay u tahay maxaa loo soo gaar yeelay liman khaafa cadaaba alaakhira waxaa loo soo gaar yeelay cidda ku intifaacaysaa ciddan oo qura ah bes waxa weeye waa cidda cadaabka aakhira ka baqaysa cidda ku cibro qaadanaysa maadaama ciddii kale aynay ku cibro qaadanayn oo aynay ku intifaacayn kaannahu yaga aanu u ahayn cibro aanu u ahayn taasina nadaa'ir badan bay leedahay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in maalinta qiyaamada yowmu alaakhira in dadka la soo ururinayo kulligood awalkoodii aakhirkoodii koodii wanaagsanaa iyo koodii xumaa dhammaan waa la soo ururinaya dhammaantoodna maalintaa waa xaadirayaan dalika yowmun mashhuud abaalmarinta ama cadaabka ama maalintaana wax kale uma dibdhigayno mooyaane ilaa liajalin macduud ajal la tiriyey oo rabbi agtiisa ka tirsan inay dhammaato daraaddeed mooye wax kale uma dibdhigayno waa ilaahay wakhti buu u yeelay amin buu u yeelay amintaa iyo wakhtigaa uu ilaahay u yeelay dee kama soo hormara maalinta haddaba markaa uu yimaado dhibaatada maalintaasi maalintay timaaddo nafna ma hadlayso idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay inay ku hadasho mooyaane bimacnaa ruuxaanu ilaahay u idmini hadli maayo aayaadka qaarkood waxaa laynoogu sheegaa inaan cid hadlaysaaba jirin aayaadka qaar waxaa laynoogu sheegaa inay hadlayaan aayaadka qaar waxaa laynoogu sheegaa idan inay ku hadlayaan oo inta loo idmo qadarkii loo idmo ay ku hadlayaan marka aayaduhu waa kala duwan yihin allah wuxuu yidhi hada yawmun laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun kaasi waa maalintaynay hadlayn walaa yu'danu lahum fayactadiruun loomana oggolaanayo inay hadlaan oo xataa idan ma jirayo mawaadicda qaarkood waxaa laynoo sheegaa inaan waxba la weydiinayn aayaadka qur'aanka in laysla fahmaa habboon aayaadka qur'aanku iskama hor imanayaan oo isma caaridayaan walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun lama su'aalayo dembiyadoodii la weydiin maayo kuwa gabood falay lama su'aalayo fa yowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaan maalintaasi insi iyo jinni toonna la su'aali maayo dembigiisii haddana aayada kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay in la su'aalaayo falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin isma caaridayaan cabdullahi ibnu cabbaas baa la weydiiyey ninbaa u yimi oo wuxuu ku yidhi waxaan arkaa qur'aanka ashyaa iska kay khilaaftaan markaasuu aayadaha ku akhriyey qaar hadalka sheegayaan inaanay hadlayn qaarna ay sheegayaan inay hadlayaan qaar ay sheegayaan inaan waxba la weydiinayn qaar ay sheegayaan in wax la weydiinaayo cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu ugu jawaabay qiyaamadu waa mawaaqif mawaaqifta qaar markay joogaan waxbaa la weydiinayaa waana hadlayaan mawaaqifta qaar markay joogaan meelaha qaar markay taagan yihiinna waxba lama weydiinaayo mana hadlayaan yowmulqiyaama waa maalin aad u dheer waa maalin udhiganta konton kunoo sano udhiganta konton kunoo sano u dhiganta calaa haada culamada qaarkood waxay yidhaahdaan iyadoo hadalka ibnu cabbaas ay ka sii dheeganayaan waa khamsiina mawqif oo mid waliba kun sano u yahay marka mawaaqiftaas ayaa midba xaal leeyahay mid wax la su'aalayo midaan waxba la su'aalayn mid ay hadlayaan midaynay hadlaynin wahaakada weji kale culamada qaarkood waa maraan oo waa ku jamciyaan wejigaa kale waxuu yahay in la yidhaahdo su'aasha la weydiinayo waa su'aalu taqriicin wa tawbiikh waa su'aal dagaal looga jeedo oo lagu dagaalayo oo lagu canaananayo oo shucuurkooda iyo damiirkooda iyo qalbigooda lagu dhibaayo iyadaaba ciqaab ka dhigan waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat waxay ka dhigan tahay tawbiikh lilwaa'ida tii xabaal nololisay lagu canaananayo qofka jariimo sameeyey khataroo weyn marka la yidhaahdo bal hadda ka warran waxaad samaysay bal hadda sheeg maxay ahayd waxayna wax khatar yahay su'aashaa xataa wax walba kaga daran bal haddii laga weydiinaayo ka warran amaama almashhad khalaa'iqdoo dhan iyagay wada maqlayaan laga su'aalay calaa ru'uusi alashhaad mowqif khatar ah marka su'aasha la weydiinayo waxaa looga jeedaa waa su'aalu tawbiikhin wa taqriicin wa tabkiit waa su'aal ciqaab ah canaan ah su'aasha la diidayana waxaa looga jeedaa waa su'aalu isticlaamin wa istikbaar su'aal la rabo in cilmi laga faa'iidaysto waxaan la ogayn ay sheegaan ay faa'iideeyaan laga rabo lama su'aalaayo hada laa yatacaaradaan lianna almusbata hayru lmanfiy waayo kan la sugayaa waa ka duwan yahay kan la nafinaayo nooca su'aashee la sugay waa ka duwan tahay nooca su'aashee la nafiyey waa kala laba nooc laa yatacaaradaan ta hadalka ayaa timi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadal anfacaya ayaynay ku hadlayn hadalkuna haddaanu naafic ahayn waxaa laga soo qaadaa aanu waxba tarayn ninka hadal la'aan waayo dee inuu soo baxo hadalkaa la yidhaahdaa kama duwana inaan la odhan marba hadduu wax allo wuxuu taraya aanu jirin wujuuduhu ka cadami jiritaankiisu wuxuu ka dhigan yahay sidii waxaan jirin oo kale cadamkiisu la mid yahay yowma ya'ti laa takallamu nafsun ila biidnih waxaa soo gelaya ayu nafsin nafsun waa nakiratun fii siyaaqi nafyi nakira hadday hadal nafyi ah diidma ah ay dhex dhacdo waxay faa'iidaysaa cumuum ida waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum ayu nafsin baa soo gelaya xataa nafaha malaa'igta iyo nafaha nebiyada iyo rasuullada iyo nafaha saalixiinta iyo awliyada dhammaantood waa ku jiraan laa takallamu nafsun ila biidnih xadiiskii saxiixa waxaa ku soo arooray walaa yatakallamu yowmaidin ila arusul wa dacwa arusuli yowmaidin allahuma sallim sallim maalintaa ma hadlayo cidaan rasuullada ahayni hadalkay rasuulladu odhanayaanna waxay tahay maalintaa ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli waa duco duco idniga ilaahay loo tiirinayo waxaa looga jeedaa oggolaanshaha ilaahay baa laga tilmaamaya inuu ilaahay u oggolaado oo inay hadlaan u amro mooye si kale kuma hadlayaan xata rusul idan ilahay unbay ku hadli karaan dadkiina waxay u qaybsameen qaar shaqi ah iyo qaar saciid ah waxaana laga eegayaa shaqaawada iyo sacaadada waxa ugu dambeeya ruuxu ku dambeeyo hadduu gaalnimo ku sugnaan jiray waayadii hore oo dabayaaqadii noloshiisa uu islaamnimiyo iimaan ku dhinto wuxuu noqday saciid ayuu noqday waa saciid wax kastoo qaad male kufrigii horreeyey ee iimaanka iyo islaamnimada laga dambaysiyey hadduu islaamnimiyo iimaan ku sugnaan jiray oo dabayaaqadii noloshiisa u fitnoobo nacuudu billaahi min dalik oo khaatimadiisu ay xumaato ow gaalnimo ku dhintana wuxuu noqonayaa shaqi ayuu noqonayaa waa shaqaawo abadiya mid walibana muqadar bay ahaydoo ciddii ilaahay uu sii ogaa inuu saciid noqonayo oo iimaan ku dhimanayo ayaa saciid ah cidduu ilaahay ogaa inuu gaalnimo ku dhimanayaana waa shaqi walow waayo badan iimaan iyo camal saalixa haba la yimaado inama alacmaalu bilkhawaatiim camalladu waxay ku sugan yihiin bes khaatimada iyo gobo'da ugu dambaysa ilaahay waa in aad looga baryaa khaatimo wanaagsan inuu camalka kugu khatimo ducada ilaahay waa in la fara badiyaa si umuuruhu noqon doonaan ma ogid dad fara badan oo waayo badan wanaag la imanayey baa markii dambe waxay ku dambeeyeen yacni khasaare iyo shaqaawo ay ku dambeeyeen hayse odhan adigu cilmaad leedahay waxbaad garanaysaa oo dee ma gaaloobaysid qaar inaga cilmi badan baa gaaloobay oo milladiiyo diintii ka baxay nacuudu billahi min dalik altawfiiq biyadi illaah alhidaaya min allah cidduu ilaahay saciid ka yeelaa saciid ah waxaa jiray nin la odhan jiray cabdullahi alqasiimi ninkaasi waxau ahaa nin caalim ah cilmiga waa loo qiray wakhtiyadii markaa laga doodaayey masaa'isha qaarkood oo shirkiga iyo tawxiidka aad looga hadlaayey rasaa'il badan la qoraayey ayuu ruduuda sameeyo kutubuu qoray uu ku radinaayo dad shirkiyaadka daafacaayey markaasaa aad iyo aad waxaa loola yaabay raddiga uugu jawaabay iyo kutubta uu qoray quwada ay leedahay iyo mataanada markaasaa aad loo ammaanay shaykhuulxarami almakki zamaankiisii khatiibkii iyo imaamkii addaahir abusamxi ayaa ishaysan kari waayey wuxuu ku ammaanay shicir aad u raa'iqa aw cirka marin uuna leeyahay waxaad ku daafacday waxaan la kari karin in markaa la daafaco ayaad ku ridid shicir aad u raa'iqu ku ammaanay caaqibadii ninkaas waxay ku dambaysay markii dambe ilxaad iyo kufri iyo inuu milladdaba ka baxo markaasuu markii dambena ilxaadkii wax ka qoray altawfiiq biyad illaah ka kaala isagaba kutaabulwaxyi raggii ahaa ee waxyiga nebiga ka qori jiray baa qaarkood ridoobeen damarita laakiin ilaahay ayaa ka baajiyey ibnu abi sarxi inuu ku dhinto kufrigii oo akhiiran markii dambe waxay noqotay inuu toobad keeno toobaddiisina ay wanaagsanaatii islaamnimadiisi waxaynu u jeednaa calaa kulli xaal baryada ilaahay laga baryaayo khaatimada wanaagsan waa in aad loo badiyaa nebigu wuxuu ku ducaysan jiray sala allahu alayh wasalam iyadoo uu macsuum yahay oo ilaahay dhowray ayaa ummaddana isagoo tusaya inay sidaa ugu ducaystaan rabbina ku caabudaaya ayuu wuxuu odhan jiray yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ka qalbiyada gedgediyow qalbigayga diintaada ku sug yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik yaa waliya alislaami wa ahlihi mastikni bilislaami xata alqaaka bih allah wuxuu yidhi ina fii dalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugan laaayatan aayad calaamad baa ku sugan calaamad yani cibro iyo wax wax lagu qaato liman khaafa waxay ugu sugan tahay cidda ka baqda cadaab alaakhira ama aayaddaasoo kaa'inatan liman khaafa u sugnaatay cidda ka baqda cadaab alaakhira cadaabka aakhira ka baqda daalika kaa la soo sheegay oo yani marka aakhira ah ama yowmu alqiyaamo ah yowmun waa maalin maalintaasoo majmuucun lahu nnaas dadka loo soo ururinayo awalkoodii iyo aakhirkoodiiba wadalika kaasi yowmun waa maalin mashhuudun la xaadirayo oo khalaa'iqda dhammaantood ay soo xaadirayaan ay mashhuudun fiih wamaa nu'akhiruhu ma dibdhigayno abaalmarinta ama ma dibdhigayno maalintaas ama ma dibdhigayno jazaaga iyo abaalmarinta ila liajalin macduud ay ilaa liinqidaa'i ajalin macduud ajal tirsan iyo muddo tirsan dhammaadka ay dhammaanaysa daraaddeed mooye wax kale uma dibdhigayno waxaan u dibdhigaynaa muddadaas tirsan oo ilaahay agtiisa ka tirsan inay dhammaato waxaa loo jeedaa ajal macduud adduunyadaa looga jeedaa yowma ya'ti maalintuu imanaya faacilka ya'ti wuxuu noqonayaa inuu yowmka u noqonayo taana ishkaal baa imanaya oo haddii la yidhahdo yowma ya'ti huwa maalintuu imanayo maalintaa gudihiisa maalintu ay imanayso ma maalintu maalin gudaheed bay timaadaa hal lilyowmi yowmun yowmku yowm miyuu dhex dhacaa hal lizamaani zamaanun zamaanka miyaa zamaan u sii sugnaadaa zamaan waxaa loo jeedaa waa wujuudka wakhtiga ah imaatinka uu imanayana wujuudkiisaa loo jeedaa markaa sidee waxa weeye maalinta gudaheeda isla maalintii u jiraysaayo maalinta ugu guda jiraysaa taasi ma suuragal aha macnaha maxaa lagu tawjihinaya haddaba waxaa lagu tawjihinaya min baabi xadfi lmudaaf ay hawluhu yowma ya'ti maalintuu imanaayo ay huwa yowmku waxaa loo jeedaa ay hawluhu mudaafuu idaafe yowmka damiirkii markuu munfasil ahaa huwuu ahaa markuu markaa mudaaf loo qadaray wuxuu noqday muttasil buu noqday hawluhu shiddada maalintaasi ay imanayso marka shiddada maalintu waxay guda dhacaysaa maalinta gudaheeday dhacaysaa calaa hada laa ishkaal laa takallamu nafsu naf ma hadlayso yowma maxaa lagu nasbiyey sida ugu fiicani waxay tahay waa in la yidhaha laa takallamu nafsun ayay daraf u tahay oo waxaa macnuhu dhacayaa laa takallamu nafsun yowma ya'ti hawluhu ila biidni nafi ma hadlayso maalinta uu imanayo shiddada maalintaasi ay imanayso ilaa ilaahay idankiisa xaalay ku lammaan tahay mooye si kale uma hadlayso fa minhum shaqiyun wa saciid ya'ti ficilka wax jaasimoo la kulmay ma jiro haddana xadfal aakhir baa lagu sameeyey oo ya'di waa maqanta yaatii buu ahaa qur'aankuna wuxuu ku soo degay luqaadkii carbeed buu ku soo degay ha yeeshee luqaadka carbeed ashyaada qaarkood waa ku kala duwanaayeen bacdulcarab ayaa waxay samayn jireen ficilka iyadoo aan jaasim la kulmin adaad jasminaysaa aynay gelin haddana markaa in la jasmiyo ayay samayn jireen ficilkaasi haada muctalul aakhir oo xarafka markaa cille ugu dambeeya ha la jaro ama ha ahaado ficil markaa waxa weeye saxiixa ha ahaado oo jasmun bisukuun ha lagu sameeyo waxaa se u badnaa ficilka muctalul aakhirkaa inay xarafka dambe jaraan wakhtiyada qaarkood bacdu alcarab laakiin haalibka carabtu duuni jaasim may jiri jirin marka calaa haada ayaa mawdican iyo mawaadic la midii saasoo kale ku timi maa kunna nabgi baa la mida suuratu kaafi ku sugan nabgi nabgiy lama odhan dalika maa kunna nabgi fairtadda cala aahaarihima qasasa waxaa la mida mawaadic kale laakiin meelaha badankooda waxay ugu timi iyada oo sukuun kale la kulmay sida yowma yadcu daac iyo sanadcu zabaniya laakiin iltiqaa'u saakinaynka maadaama nudqigii ay ka dhacday saakinkan hore ayaa rasmigana laga riday bacdi baa saa ku tawjiihiya wakhtiyada qaarna waa sheegna laakiin mawaadicdan lama kulmin saakin kale lama kulmin wax saakinoo kaleo la kulmay ma jiro marka waxa weeye calaa kulli xaal wax laxniya ku jiraa ma jiro waana weji saxiixa oo luqaadka carab qaarkood ay sidaas ku socon jireen qaar waxay u nisbeeyeen luqatu hudayl inay tahay calaa kulli xaal bacdu luqaati alcarab baa saasa marka idan laa ishkaal yowma ya'ti bacdu ahlicilmi waxay laa takallamu baa ku camal falays ay daraf u tahay culamada qaarna waxay udkur baa loo qadarayaa marka udkur loo qadaro waxay noqonaysaa ay udkuruu waxaa xustaan yowma ya'ti maalintuu imanaayo ay hawluhu shiddada maalintaas iyo dhibaatada maalintaasi ay imanayso waxay imanaysaa laa takallamu nafsun xaal aan nafna hadlayn ilaa biidnih marka xaaliya laga dhigaya xaaliya ayaa laga dhigaya awjuh kalena waa sheegeen laakiin wejiga ugu fiicani waxay tahay in waa inaan waxba la qadarin oo la yidhahdo laa takallamu baa ku camal falaysaa taqdiir uma baahna laa yaxtaaj ila taqdiir yowma ya'ti maalintuu imanaayo ay huwa hawluhu dhibaatada maalintaa iyo shiddada maalintaa qiyaame ay imanayso laa takallamu nafsun ay laa tatakallamu nafsun nafna ma hadlayso maalintaas ilaa biidni xaal axwaasha ka mida ilaa biidnihi xaalay ku lammaan tahay mooyaane maqruunatan biidni idanka ilaahay mid ku lammaan xaalay tahay mooyaane oo rabbi u oggolaaday mooye xaal kale ma hadlayso fa minhum waxaa ka mid ahaaday khalaa'iqda shaqiyun mid hoogay baa ka mida oo guuldaraystay waa kii gaalnimo ku dhintay wa saciidun iyo mid liibaanay baa ka mida waa kii iimaan ku dhintay fa ama aladiina shaquu kuwii shaqiyoobay miya fa fi nnaari naartay ku sugan yihiin ay fa hum yagu fi nnaari naartay ku sugan yihiin lahum fiiha zafiirun wa shahiiq waxay naarta ku sugan yihiin lahum fiiha xaal ugu sugan yahay naarta gudaheeda zafiirun yacni cod dheer oo hiinraag ah wa shahiiqun iyo cod ka yarkaas oo hiinraagi uu ugu sugan yahay naarta zafiirka iyo shahiiqa waxay yidhaahdaan culammada badankoodu waa dameerka codkiisa labaduba oo dameerku codka marna waa soo tuuraa waa soo saaraa marna dib buu u jiidaa labada codna codka marka hore uu soo saarayaa weyn oo sii dheer marka zafiirku waa codka uu soo tuuraayo dheer weeye codka uu dib u jiidaayo codkaana waxaa la yidhahdaa shahiiqo baa la yidhahdaa badanka culammadu saasay yidhahdaan awjuh kalena culamada qaar waa sheegeen qaar yidhahdaa zafiirku waxa weeye waa sawt fi lxalqi shahiiquna waa sawt fi sadri cod marka cunaha ka soo baxayana zafiir baa la yidhaahdaa ka laabta iyo xabadka ka soo baxayana shahiiq baa la yidhaahdaa ama odhanaya zafiir waa codka dameeraha shahiiqna waa codka baqlaha yacni laakiin wejiga hore ugu fiican khaalidiina fiiha waxay naartaa ku sugan yihiin khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan naarta gudaheeda ku waarayaan waxay naarta gudaheeda ku waarayaan maadaamat alsamaawaatu walard ay muddata baqaa'ihima cirarka iyo dhulku intay baaqi yihiin ayay naarta gudaheeda ku baaqi noqonayaan oo ku sugnaanayaan ilaa maa shaaa rabbuk ay ilaa man shaaa rabbuk kuu rabbigaa doono mooye intooda kale naarta saasay ugu baaqi noqonayaan abad alaabaad kaasi waa weji ama la yidhahdo ilaa maa shaaa rabbuk ay hayru maa shaaa rabbuk yacnii inta cirarka iyo dhulku baaqi yihiin bay ku sugnaanayaan ay siwaa maa shaaa rabbuk rabbigaa wuxuu doonoo ka dheeraada intaasoo ugu sii dara mooyaane intay cirarkiiyo dhulku jirayaan way ku jirayaan naarta laakiin siyaadada ka dheeraadkee u ilaahay doonana way ku sii jirayaan oo la yidhahdo waa bimacnaa siwa ama la yidhahdo waa bimacnaa khayru isku macnaana loo wadaa ama la yidhahdo ilaada bimacnaa waaw ah waxaa laga tilmaamayaa xaraf cadafoo waaw la macno ah ay wamaa shaaa rabbuk iyo wuxuu rabbigaa doono oo iyaduna ka dheeraada muddata baqaa'i asamaawaati waalard intay cirarkiiyo dhulku baaqi yihiin ka dheeraada oo yadana ilaahay yacni intuu doono ah adilada kalena waxay sii caddaysay inay nihaaye iyo dhammaad lahayn ay tahay abad alaabaad ayay sii caddaysay inna rabbaka rabbiga facaalun waa mid u samayn badan limaa yuriidu wuxuu doonaayo waa mid u samayn badan wa ama aladiina kuwii miya suciduu la liibaanaysiiyoo qaar liibaanay laga yeelo ilaahay ka yeelay qaar liibaanay ascadahum allah qiraa'o kale waxaa la akhriyey oo sabci ah saciduu wii liibaanay oo sucado noqday suciduuna waxay noqonaysaa mughayaru siiqa loo bineeyo waxaa laga dhigay inay mutacaddi taha laga dhigay oo ascadahum allah baa laga tilmaamaya wa ama aladiina kuwii miya suciduu yacnii sucado laga yeelo ilaahay saciidiyo qaar liibaanay ka yeelay fa fi ljannati ay fahum yagu fa'daa dabadeed mubtadaa la qadaraa ay fahum yagu filjannati jannada gudaheedaay ku sugan yihiin waxay jannada gudaheeda ku sugan yihiin khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan jannada gudaheeda ay ku waarayaan maadaamat asamaawaatu waalard waxay jannada gudaheeda ku sugnaanayaan ay muddata dawaami asamaawaati waalard muddada ay baaqiga yihiin cirarka iyo dhulku ay jiraan oo ay daa'imayaan ama ay baaqi yihiin bay jannada gudaheeda ku sugnaanayaan ilaa maa shaaa rabbuk ay wamaa shaaa rabbuk yani cirarka iyo dhulku intay baaqi yihiinna waa ku sugnaanayaan ilaa maa shaaa rabbuka ay wamaa shaaa rabbuk iyo intii kale ziyaada ee ilaahay doono dheeraadka ah intay cirarkiiyo dhulku jirayaan oo inay ku sugnaadaan uu ilaahay doonayana way ku sugnaanayaan adilada kalena markaa waxay caddaysay ilaahay inuu doonaayo abad al aabaad inay ku sugnaadaan weji kale waxay tahay in la yidhaahdo istisnaa laga fasirayaa marka waxaa laga reebayaa ay ilaa man shaaa rabbuk baa macnuhu u dhacaya maa shaaa ay man shaaa mooyaane kuu rabbi doono inaannu jannada ku waarin rabbi doono mooyaane intooda kale jannada waa ku sugnaanayaan muddadaasay ku sugnaanayaan ama khaalidiina laga reebo waxay ku waarayaan jannada gudaheeda ilaa maa shaaa rabbuka intuu rabbi doono mooyaane marka ilaa man shaaa rabbuka kuu rabbi doono mooyaane kii kale ku waaraya kii rabbi doono mooye kii kale ayaa ku waaraya oo markaa laga tilmaamayo si aynu dibba ka tilmaami doonno inay bacdu sucadaa ay marka hore naarta soo marayaan oo cid marka ahlu tawxiida ayaa la soo marinayaa naarta marka hore oo lagu soo cadaabayaa dembiye kabaa'iray leeyihiin daraaddood baa naarta la soo gelinaya lagu soo tahirayaa markaa dee khuluudkii waxbaa ka yara go'ay intaa yare hore ama laga tilmaamaya bannaanka qiyaamada intay joogaan labada qoloba inay khuluudkii ka go'an tahay ama laga tilmaamayo maadaama ahlulkabaa'irkaas qadar shaqaawi u sugan tahay oo shaqaawo dhammaystirani aynay u sugnayn xagga hore naarta way gelayaan marka ciddii naarta ku waaraysa iyagaa laga reebay waa iyaga ahlu tawxiidka waa laga soo saarayaa dadkii dembiyada waaweyn u saaxiibka ahaa ee ahlu tawxiidka ahaa naarta waa laga soo bixinayaa janna inay ku dambaynayaan cataa'an ghayra majduud waxaa la siiyey yacni markaa deeq baa la siiyey deeqdaasoo ghayra majduud yacni marka ay ghayra maqtuuc aan laga jaray ama waxaa cataa la siiyey xaal aan laga goynaynin ayaa markaa la siiyey sifadaasii fiican aayaadkan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa dadkii markii ay u qaybsameen shaqi iyo saciid qolo waliba waxay la kulmaysu ilaahay inoo sheegayaa ijmaalan qolo waxay gelaysaa naar bay gelaysaa naartaana way ku waaraysaa ilaa maa shaaa rabbuk qolona jannay gelaysaa jannadaana waa ku waaraysaa haddaba waxaa soo aroortay adilada kale jannada iyo naarta mid waliba inay abadi yihiin khaalidiina fiiha abada oo jannada iyo naarta mid walba aayaadku waxay sheegayaan abad khuluud abadi ah xagga jannada waxaa soo arooray siddeed aayadood oo siddeedduba sheegayaan khuluudka ahlu jannuhu inuu yahay abadi oo abadan lagu qaydaayo kama hadlaynoo qura mawaadicda la yidhi khaalidiina fiiha aan abadan la raacin ee jannada waxaa soo arooray khaalidiina fiiha abadan abad yadoo khuluudka lagu qaydaayo siddeed mawdic baa ku soo arooray xagga jannada xagga naartana saddex mawdic baa soo arooray khuluudka naarta iyadoo abad lagu qaydaayo waxay ku soo aroortay fii aakhiri suurati annisaa iyo fii aakhiri suurati alaxzaab iyo fii suurati aljinni waa saddexdaa mawdic calaamuddiin asakhaawi koob iyo tobanka mawdic intuu isku daray aayaadka mutashaabihaadka nadmigii hidaayat lmurtaab waxaa jira meelaha mutashaabihaadka culammadu waxay samayn jireen si loo xasuustay marka waxay u samayn jireen nadmiyo lagu xasuustay marka nadmiyo badan baa laga tiriyey mawaadicda mutashaabihe isu egay qur-aanka si loogu kala xasuusto loogu kala calaamadsado in la qaybo loogu talagalay alfiyooyin baa xataa jiro oo dee markaa kumbayd ah ay ka mid tahay alfiyada khudarigu saaxibulxaashiya xaashiyada ibnu caqiilka saaran ee khudariga xaashiyat alkhudari sheikha leh wuxuu leeyahay alfiya fii mutashaabihaati alqur'aan waana matbuuca waxaa ka mid a alfiyada sindi waxaa ka mid a alfiyooyin kale marka calaamudiin asakhaawi isagu alfiye ma tirin nadmi kooban afar boqol iyo wax yar ah ayuu tiriyey marka koob iyo tobanka mawdic waa tiriyey marka horena beyt buu ku ijmaaliyey dabeedna waa tafsiilay mid walba mawdiceeduu sheegay wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharati yaqiina waa ka odhanaya calaamuddiin astakaawi wuxuu ahaa ardaygii shaatibi wuxuu noolaa qarnigii lixaad ayuu noolaa iyo qarnigii shanaad wax ka mid a abadanoo min bacdi khaalidiina waxaa ku sugan qur'aanka koob iyo toban mawdic oo yaqiin ah baa ku sugan dabeednaad koob iyo tobankiiba mid walba mawdiceedu markaa ishaara nadmiga ku tirinaya marka khuluudku inuu abad yahay adilo kale ayaa saas u sheegaysaa oo aayaadka qur'aanka ay ka mid yihiin haddaba mawdican maxaa lagu fasiraya kadalika mawaadic kale sida aayaddii haddeer aynu akrinaynay rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaaa allah halkaa qudheeda istisna ku jiray waa soo marna fi suurati lancaam laabihiina fiiha axqaaba naarta gudaheeda waxay ku sugnaanayaan axqaab bay ku sugnaanayaan axqaab waa maxay waa jamcu xuqbin xuqbi waa maxay xuqbiga waxay yidhahdeen culammadu waa samaanuuna sana siddeetan sano ama waa dhowr iyo siddeetan sano haddaba waa jamci axqaab baa layidhi ha yeeshee jamcigaa jamcu qillo ah miyaan laga fahmi karin abadi inaynay ahayn sugnaanshaha gaaladu naarta ku sugnaanayso culammadu culamada ahlusunnati waljamaaca waxay leeyihiin may khuluudka ay gaaladu naarta ku sugnaanaysaa waa abadi oo naartu ma baaba'ayso lagamana saarayo mana gamaarayso iyadoo markaa joogto naartuna laga bixin maayo abadal aabaadna waa ku jirayaan kullu dalika waxaa sheegaysa adilada kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha xilli xilliyada ka midoo aan lagu celinayni ma jirto kullamaa waxay faa'idaynaysaa cumuum aya zaman inay gamaartaana ma dhacayso kullamaa khabat zidnaahum saciiraa maraan loo siyaadinayn orol ma jirto khaalidiina fiiha abada abad inay taha laynoo sheegay iyaguna weligoodba ku waarayaan haddaba see loo kulminaya adiladan kale adiladan kale waxaa la odhanayaa laabitiina fiiha axqaaba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa axqaaban laa tatanaha waa axqaab aan dhammaanaynin oo mar kastoo yacni u xuqbi tago mid kalaa dabagelaya marka waa axqaaban laa tatanaaha axqaab aan dhammaanayn wey dii la yidhaha lafdigaa jamcu qilla'ana waxaa jira wax taqaarud la yidhaahdo jamcu qillaha mar baa la isticmaalaa mawdica jamci alkasra jamcu kasrahana mar baa la isticmaalaa mawdica jamci alqilla sidaad u aragtay maadiga in mudaaric loo isticmaalo mudaaricana maadi loo isticmaalo maadigii baa loo isticmaalaa macna almustaqbal mustaqbalkii baa loo isticmaalaa macna almaadi wahaakada waa min baabi taqaarub weji kale culamada qaarkood waxay yidhahdeen marka laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba ilaa xamiiman waghasaaqa waxay noqonaysaa xaal oo waxaa laga xaalaynaya laabisiina fiiha axqaaba marka axqaabtaasi markay dhammaadaan waxyaalo kalea lagu cadaabaya oo anwaacda cadaabka ayaa kala duwan anwaaca hada falyaduuquuhu xamiimun waghasaaqa wa aakharu min shaklihi aswaaj yani waxaa laynoo sheegay xamiim iyo ghasaaq inuu markaa yahay yani waxyaalaha lagu cadaabaya wa aakharu min shaklihi aswaaj marka aakharkaa kaluu noqonaya ashyaa kalea lagu cadaabayaa taasna tawjiihaasina waa jira aayadda culammadu awjuh badan bay sheegeen laakiin haddii istisna laga dhigo oo la yidhaahdo khaalidiina fiiha waxay ku waarayaan ilaa maa shaaa rabbuk ay ilaa man shaaa rabbuk mawdica laga reebaya waa xaggii culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga reebaya istiqraarka waxay naarta ku sugan yihiin ilaa maa shaaa rabbuk zamanka uu ilaahay doono mooyaane inta kale waa ku sugan yihiin naarta zamankaasina wuxuu noqonayaa inta carasaadka qiyaamada iyo bannaanka qiyaamada ay tuban yihiin ila zamanka aakhiro oo dhan inay ku wada sugnaadaan naartay keensanaysay sooma xabaalaha marka laga soo saaro oo laga soo bilaabo ilaa maa laa nihaaya inay ku wada sugnaadaan naarta soomay ahayn xagga mabda ee bilowga haddaynay qayb ka mida ku sugnayn dee ta laga reebayaa taas weeye marka istiqraarkaa laga reebayaa fa fi nnaari naartay ku sugan yihin ilaa maa shaaa rabbuk zamanka uu ilaahay doono inaynay ku sugnaan mooyaane zamankaasina wuxuu u dhacayaa intay bannaanka qiyaamada tuban yihiin ee ka horraysu u dhacaya xagga ahlu jannahana saasi leeg waxay ku sugan yihiin jannada ilaa maa shaaa rabbuk zamanka uu ilaahay doono inaynay ku sugnaan mooyaane waa intay bannaanka qiyaamada tuban yihiin calaa hada waa waadix weji labaad waa in la yidhaahdo waxaa laga reebayaa khuluudkaa laga reebaya oo waxay markaa naarta gudaheeda ku waarayaan ilaa maa shaaa rabbuk ay ilaa man shaaa rabbuk ku rabbigaa doono mooye intooda kale waa ku waarayaan waxaa laga tilmaamayaa ciddii ahlulkabaa'ir ahayd ee iyadu naarta laga soo bixinaayey tawxiidkooda daraaddood lagaga soo saaraayo ila nooc shaqaawa baa u sugnaatay shaqaawo naaqisaba ha ahaatee aan dhammaystirnayn shaqaawada kaamilkii waxay u sugnaatay ciddii gaalnimo ku dhimatay laakiin shaqaawo naaqisi waxay u sugan tahay ciddii iyadu aan ku dhimanin gaalnimo laakiin tawxiid ku dhimatay laakiin dembiye kabaa'ir inay ka toobad keeninna ku dhimatay marka dee mashiicada ilahay bay hoos yaalliin hadduu doono ilaahay waa soo cadaabayaa waa ka soo nadiifinayaa qurunka dembiyada iyagoo dabeedna markaa xariir ka ah oo dembiyadii nadiif ka ah ayaa marka waxa weyaan yani madowgii naarta ay dhuxuloobeen iyo wixii o dhan baa laga reebayaa yani ma alxayaa baa la soo gelinayaa iyagoo dabeed markaa nadiifa ayaa dabeed markaa la gelinaya jannada marka maa shaaa rabbuk in la yidhahdo man shaaa rabbuk waa bimacnaa man waxaa loo jeedaa istisnaha ciddii ahlu tawxiid ahayd ee ahlulkabaa'ir ahayd xagga jannadana qadarkan hore may gelin dee ay naarta ku maqnaayeen labada qolaba iyagunbaaba la reebaya weji kale waa in la yidhaahdo ilaada waxaa looga jeedaa bimacna alwaaw ama bimacna siwa waxaa macnuhu dhacayaa waxay ku sugnaanayaan naarta gudaheeda maadaamat asamaawaatu walard ay muddata baqaa'ihima halkan bay kusii xidhantah waa cadaf kusii xidhan inta dambe maadaamat asamaawaatu walard siwa maa shaaa rabbuk intii rabbi doonee intaa ka ziyaadada ah muddata baqaa'i asamaawaati waalardi dheeraad ka ahe ilaahay doono inuu ugu kordhiyo mooyaane adilada kale markaad eegtana wuxuu doonayaa abad alaabaad inay ku sugnaadaan inuu doonaayo bay adilada kale sheegaysa bay adilada kale ay sheegaysa calaa kulli xaal aayaddan iyo adilada la midka lagama qaadanayo naartu inay baaba'ayso ama gaalada in laga saaraayo ama gaalada inaynay cadaab u noqonayn marka dambe mid laga daliishanaya maa ahlusunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihiin jannada iyo naarta mid weliba inay abadi tahay ahluliimaanka jannada galayna inay jannada ku waarayaan abad alaabaad oo aynay baaba'ayn oo aan laga saarayn oo ay ku waarayaan abad alaabaad gaalada naarta la geliyey ciddii gaalnimo ku dhimatay gaalo iyo munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahoo gaalnimo qarsanaysay iyo gaalnimadii gaalnimada muujisanaysay iyaguna abad alaabaad naarta waa ku waarayaan lagama bixinaayo oo naartu ma baaba'ayso oo laga saari maayo oo kulkeedu nuqsaami maayo oo wax u dhinmayaa ma jiro qowlka odhanaya waxa weeye naartaa baaba'aysa ama laga saaraya ama haawanaysaoo dadka laga guraya waa baatil baatil baatil baatil wax jira maa daliil male wuxuu khilaafsan yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaacu ahli sunnati waljamaca uu khilaafsan yahay ha ku kadsoomin qowlal markaa loo nisbaynaayo cid oo la odhanayo hebel iyo hebel baasaa yidhi sida ilaah iyo rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam inoo sheegeen baa xaq ah waajibna waxaa insaan loo ictiqaadiyo ahlusunna waljamacana caqiidada waa ku kulansanaayen waana isku waafaqsanaya futuuxaadku xaashiyada wuxuu idiin qorayaa awjuhda aynu sheegnay aqwaal badan buu qoraya haddaba wuxuu idiin qorayaa suufiyada qaarkood inay yidhaahdeen naartu marka dambe ahlu naarku way la qabsanayaan beriga hore waa ku dhibaatoonayaan waa ku gubanayaan kor iyo kal xaashiyada jalaaleynka saaran baa qoraysa futuuxaadka alfutuuxaat illaahiya marka hore waa ku gubanayaan kor iyo kal waa ku gubanayaan marka dambe xagga hoose baatinka ayaa kulkii laga daynayaa korkay ka gubanayaan marka dambena waaba la qabsanayaan marka dambe kul ku noqon mayso wax dhibay ku keensanaysaa ma jirto ya waabay macaansanayaan marka dambe naartii sida xaarwalwaalku uu qurunkan ula qabsaday udgoon haddii lagu shubana uu markaa ugu dhibaatoonayo ayaa xataa udgoonka jannada iyo qabowga jannada hadday heli lahaayeen ay ugu dhibaatoon lahaayeen qowlkaasi waa qowl suufiyada qaarkood laga sheegi jiray isaguna waa qorayaa yacnii nimay suufiyadu aad u qadisaan oo la odhan jiray muxyiddiin ibnu carabi ay weli ka aaminsanaayeen ayaa sidaa qabay xaashiyadana waa qoraya waana qowl baatilnimadiisu iska cad yahay waayo xilli aynay ku dhibaatoonaynin daliil inoo sheegay ma jiro marka dambe ay ahlu naarku naartii intay la qabsadaan naartii macaansanayaan oo waxay ku raaxaysanayaanba noqonaysaa waa baatil baatil baatil wuxuu kaloo saaxibuulxaashiya sheegaya ibnu taymiya ibnuqayim baa qaba buu yidhi inay marka waxaweeye naartu marka dambe baaba'ayso ama ahlu naarkii laga saarayo calaa kulli xaal warkaasi waa war kollay caanbaxay warkaasi war sugan maa waase shaa'icoo waa jiraa waxaana kutubahooda ku yaalla sidaa wax ka khilaafsan waa jirtaa ibnu qayim inuu markaa waxa weeye masalada mar uu taraduday oo noocan maa aad moodaysay inuu u iilanayo kitaabkiisa xaadi larwaax aqwaasha markuu yidhi waxaa ku sugan siddeed qowl ayuu aqwaasha intii kale daciifiyey laba qowl buu soo reebay labadii qowl buu marka adiladii isku lisay marka waxaa ka muuqata iilasho aad mooddo inuu xaggaa isu barbarinayo si sariixa ma odhan saasaan doortay laakiin qolo walba adiladeedii ayuu markaa keenay aahaartana waa sheegayaa waxaan odhanayaa marka dambe haddaad tidhahdo xaggaad ku dhammaatay waxaan leeyahay waa ilaahay waa facaalun limaa yuriid saasuu kaga baxay aahaaraha qaarkoodna waxaan tusay buuhi sheikhi baan tusay buuhi ibnu taymiya dabeedna wuxuu igu yidhi hadihi almas'alatu akbaru min addunya masaladan adduunyada waa ka weyn tahay faman kaana cindahu fadlu cilmin falyajud bihi saasuu kaga baxay ghaayatu maa fi lamri waxa ugu badane ku sugani waxay tahay nooc tawaqufa in laga fahmi karo hadalka ibnu taymiya laakiin labadaba hadallada ku yaalla kutubtoodae sariixa ku ahi waa inay qadcinayaan jannada iyo naarta mid walba inay yihiin abad alaabaad mid jiraysa aan lagala saarayn weligoodna baaqi noqonayaan hadalka ibnu taymiya wuxuu ku yaalla majmuuc alfataawa isagoo marka waxa weeye sidaa jasminaya ogeynaya inay jannadu abadi tahay iyo naarta mid walba qowlka khilaafsanna baatil inuu yahay sheegaya ta kale wuxuu leeyahy risaale la yidhahdo alraddu calaa man qaala bifanaa'i innaar ayuu ibnu taymiya leeyihi ibnu qayyim laftiisu kitaabkiisa waabilu sayib waxa uu jasminayaa in waxa weeye naartu ay abadi tahay cidda gaalada ahina ay ku waarayso waxaan odhanayaa dadka khubsigoodu wuxuu u qaybsamaa noocyaal qaar najaasada iyo khubsigoodu waa mid daari ah qaarna waxa weeye waa mid asli ahoo daatadooda khubsigu ku sugan yahay oo ma daahiroobayaan kuwa aan daahiroobaynin naarta waa ku waarayaan bu odhanayaan waabilu saybku ku odhanaya calaa kulli xaal ama ibnu taymiya ha yidhaahdo ama ibnu qayim ha yidhaahdo ama cid ka weyne ha yidhaahdee shayga xaqa ah yacni waxa weeye cidnaba looma khilaafo yacni xaqa cid walba ka weyn yacni caalim haddayba dhacdo inuu simbiririxdo in qofku xaqa uga tago kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku sugan hebel baa khilaafay ama hebel baa ka tawaqufay mid u bannaan maaha mid u bannaan ma aha waqtigaad moodaa inuu dhacay laqbada waxaynu kusoo celin doonaa insha allahu tacala darsiga kale awalkiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub